caawo dhan haddaad ilaahay baryaysid oo qur-aan akhriyaysid oo tukanaysid in laga aqbali iyo in kale warkama haysa laakiinse nin weliya markaa soo booqat ilaahay agtiisuu maqbuul ka yahay weligaas oo ilaahay waa u ballanqaaday lahum maa yashaauna cinda rabbihim ilaa agtooda waxay ku leeyihiin waxay doonaan bay ku leeyihiin marka ninkii iyaga soo booqda iyaga baa ka raali noqonaya ilaahay bay markaa u baryaanaya ilaahu muraadkiisa sansiin maxaa kalsooni la'aanna dhigay maxaa keenay ina dadka qaarkood ku kalsoonayn ilaahay inay baryaan kana helayaan waxay weydiistaan ay ku kalsoonaadaan weli iyo wadaad iyo jinni iyo malag iyo makhluuq kale inay baryaan maxaa sababo ma ilaahay baa ballan ka baxa subxaana wa tacaala subxaana allah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd walaalayaal walaalaha mid ka mid a iisoo diray hadal aan aada iyo aada ula yaabay oo wadaad suufiya uu ku hadlayo wadaadkaasoo maqal iyo muuqaal waaye wadaadku wuxuu leeyahay qofku hadduu habeenka oo dhan ilaahay baryaayo ma hubo in ilaahay ka aqbalayo ducadiisa in kale laakiin haddii uu weli weli booqdo ou ziyaarto weligaasi raallibuu ka noqon weliguna ilaahay agti uga shafeecid ilaahayna wuxuu weligu rabo waa siinaa oo ilaahay wuxuu yidhi lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim sidaa daraaddeed ama shaygii qofkii weliga booqday uu doonayay ama adduunkuu ku hela ama aakhiruu ku heli hadalka macnihii sidaas waaye ilana dhegaysta waa kana isagii oo maqal iyo muuqaalba ah caawo dhan haddaad ilaahay baryaysid oo qur-aan akhriyaysid oo tukanaysid in laga aqbali iyo in kale warkama haysa laakiinse nin weliya markaa soo booqat ilaahay agtiisuu maqbuul ka yahay weligaas oo ilaahay waa u ballanqaaday lahum maa yashaauna cinda rabbihim ilaa agtooda waxay ku leeyihiin waxay doonaan bay ku leeyihiin marka ninkii iyaga soo booqda iyaga baa ka raali noqonaya ilaahay bay markaa u baryaanaya ilaahu muraadkiisa sansii ama adduunka ha lagu soo dejisin boqorshoogaya ama aakhira ha lagu dugdhe haddaba walaaliy sida aad maqasheen wadaadku arrintaasu ku hadla waxaa isweydiin leh arrimo muhiima waa u imaan doonaa insha allah inaan ka jawaabo waxa uu wadaadku ismoodsiiyey oo sax u mooday balse su-aalaan isweydiini maxaa sabab ah in wadaadkaasi kaga kalsoonaado owliyada inuu baryo oo qubuurahooda u tago inuu tuugsado wuxuu arrinkaa kaga kalsoonaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu baryo miyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala isku isku darsan tilmaamo dhowra oo cid la wadaagtaaho aanay jirin tilmaamaha waxaa ka mid ah cilmi ilaahay wax walba waa ogyahay oo addoonkiisa dhibaatada haysata ilaahay waa ogyahay waxaa kaloo ilaahay leeyahay tilmaanta aan naxariis cid ilaahay addoommadiisa uga naxariis badan ma jirto waxaa kaloo ilaahay leeyahay tilmaanta ah awood wuxuu doono ilaahay subxaanahu wa tacaala facaalu limaa yuriid wuxuu kaloo ilaahay leeyahay tilmaanta ah tabaaraka wa tacaala deeqsinimo afartaa tilmaanba miyaan ilaahay la gaar ahayn maxaa keenay ilaahay oo tilmaamaha afartaa leh addoonkiisa cid kasta kaga naxariis badan arxamuraaximiina addoonkiisu xaaladuu ku sugan yahay og addoonkiisa ilaahay caawin karo subxaanahu wa tacaala u qaban karo wax allaala wuxuu rabo hadduu ilaahay doono ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cid kasta ka deeqsan yahay arrimahaa soo jira maxaa keenay qof islaam sheeganaya inuu kaga kalsoonaado oliye inuu baryo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryo waa su-aal la yaab lago midda kale walaalayaal miyaan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa nagu amrin inaan tuugno oon barino nebigu sala allahu aley wasalam miyaanu sunnadiisa nagu amrin inaan ilaahay barino ilaahay miyaanu odran udcuunii astajiib lakum suuratu haafir ee barya waa idinka yeelaah ilaahay miyaanu ku odran suurat albaqara wa idaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariib addoommadeeda hadday ay kaa weydiiyaan nebiga alle moxamedu alayh sala salaam waan u dhowahay ujiibu dacwata daaci idaa dacaan kan baryo tama barihiisa waa ajiibaa hadduu i baryo falyastajiibuu lii hay ajiibaan culamada qaar waxay dhaheen hay ajiibaantaas waa maxay hay baryaan waaye aan ka ajiibe miyaan ilaahay arrintaa odhan ilaahay maanu qur-aanka ku dhihin suuratu nisaa wasalu allaha min fadli ilaahay weydiista fadligiisa dheeraadkiisa iyo nicmadiisa ilaahay weydiista miyaan ilaahay noogu yeerin inaan barino miyaan ilaahay suurat alcaraaf ku odhan udcuu rabbakum rabbigiin tuuga haye nebiga sala allahu caleyh waaali wasalam miyaanuu odhan xadiisulqudsi ilaahay subxaana wa tacaala habeenka qeybtiisa dambe wuxuu u soo degtaa samaau dunya ilaahay wuxuu weydi- wuxuu yidhaahdaa man yadcuunii fa astajiiba lah yaa ibaryaahun ka ajiiba man yas'alunii fa uciya yaa i weydiisanahun siiya man yastakfirunii fa akfira lah yaa i dembidhaaf weydiisana dembidhaaf u dembi dhaafaa xadiidka bukhaari iyo muslim kusugan waa xadiid mutawaatira wa saxaaba aad u fara badan ba nebiga ka weriday calayhi salaatu wasalaam ilaahay miyaanuu sidaa odhan nebigu sala allahu calay wasalam miyaanuu odhan idaa sa'alta fas'al illaah wa idaa istacanta fastacin billaah ilaahay weydiisdaa wax weydiisanaysa kaalma haddaa rabto alla kaalma weydiiso waxaasoo adilaah oo qur-aan iyo sunna iyo nusuus fara badan boo jirta oo naloogu yeeray ilaahay inaan barino ilaahay na amray inaan barino noo ballanqaad inaan ajiibno maxaa kalsooni la-aanna dhigay maxaa keenay inay dadka qaarkood ku kalsoonayn ilaahay inay baryaan kana helayaan waxay weydiistaan ay ku kalsoonaadaan weli iyo wadaad iyo jinni iyo malag iyo makhluuq kale inay baryaan maxaa sabab u ah ma ilaahay baa ballan ka baxa subxaana wa tacaala subxaana allah walaalayaal dhinaca kale miyaan ilaahay naga reebin naga xarimin cidaan isaga ahayn inaan baryino miyaan ilaahay dhihin qul inamaa adcuu rabbi walaa ushriku bihi axada nebiga allow dheh dadka u sheeg waayo waxaan baryaa rabbigayga i abuurtay cid kalena la- la shirkina u samayn maayo cid kale la baryi maayo miyaan ilaahay odhan walaa tadcuu maca allahi ilaahan aakhar wa ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada miyaan ilaahay naga xarimin cid kale inaan barino maxaan weli iyo wadaad u baryaynaa subxaana allah sow indhala-aan maaha ilaahay arrintuu noogu yeeray ah inaan isaga barino in- inaan ka jeesano cidow ilaahay naga reebay inaan barinana inaan barino nas'alu allaha salaamata walcaafiya walaalayaal ilaahay miyaanu nooga waramin nebiyadiisa rusushiisa addoommadiisa kuwa ugu wan wanaagsan qur-aanka miyaanu ilaahay noogu sheegin qaabkay u bari jireen miyaan nebi walba rasuul walba ilaahay keliya bari jirin qur-aanka ma waxaan ku haynaa hal nebi hal rasuul ama dadkii raacee suu suubanaa mid ka midu ilaahay cid aan ahayn baryay miyaa ilaahay qur-aanka noogu sheegay maya ilaah keliya baryaayeen miyaanay nagu filayn inaan raacno nebiyullaahi moxamed sala allahu alay salam nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi muusa nebiyullaahi ciisa nebiyullaahi nuux nebiyada ilaahay inaan raacno oo qaabka ilaahay u bari jirin u barino miyaanay nagu filayn subxaana allahi wabixamdihi subxana allah alcadiim walaalayaal maxaa keenaya qofku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu ka leexdo oo weli iyo jinni iyo malag iyo wadaad u yeerto maxaa keenaya ma ilaahay baa looga waramaa ooy dadkaas addoommada wan wanaagsan ma ilaahay uga warbixinayaan dhibaatada addoonku uu qabo iyo baahida uu addoonku qabo ma ilaahay u sheegayaan waxaanu ogeyn subxaana mase ilaahay baa subxaana wa tacaala cidduu doono inuu addoommadiisa shafaacadooda siiyo uga warama addoonka ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku caddeeyey cid agti ka ag ergeynaysaahi ma jirto laba shardi la-aantood shardiga kuwa cidda shafiice ilaahay inuu u ogolaado inay shafiicdo waana karaamo addoonka lagu karaameyna jinni iyo nebi iyo malag wuxuu doona ha ahaado arrinka labaad cidda ay u shafeecayaan in ilaahay u tilmaamo oo u idmo in loo shafeeco ilaahay cidda raalli ka noqdo marka ilaahay baa u tilmaamaa malaga ama nebiga ama weliga ama addoonkan kaleo fiican cidda u shafeecaya ilaahay baa u sheegaya ee addoonku ilaahay uma sheegayo wa kam min malakin fi samaawaati walard laa tugni shafaacathm shayan ila min bacdi an yaأdana allahu liman yashaa wayarda walaa yashfacuuna ila liman irtadaa man da aladii yashfacu cindahu ila biidni maa min shafiicin ila min bacdi idni ilaahay cidka ag ergeyda haba yaraatee ma jirto ilaahay inuu u idmo mooye inay ergeydo ciddaasina cid kasta uma ergeyn kartee keliya waxay u ergeyne ciddii ilaahay u tilmaamay inay u ergeydo nebiga sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi markuu ka hadlayay dadka naarta galo muslimiinta ah oo ilaahay shafaacada nebi sal sl naarta uga bixinayo wayashfacu wayaxudu lii xaddan ilaahay xad buu ii yeelaa tilmaamo ilaahay isiina qofkuu doono nebi sal slam marka uma shafiico ciddii ilaahay u tilmaamo ayuu u shafiicaa sida awgeed shafaacada dhan ilaahay baa leh qul lilaahi shafaacatu jamiica marka ma ilaahay baa looga warrama addoommadiisa subxaana mase ilaahay baa addoommadiisa wan wanaagsan uga waramaa cidduu doono odhanaya hebel u shafeeca si ilaahay qofka shafeecada qaadaana cidda shafeeceena uu ku karaameeyo shafaaca qaadkaas cidda loo shafeecana ugu naxariisto allahu akbar walaalayaal su-aal weyna isweydiinayno waxaasoo nusuusoo jirta ilaahay subxaana wa tacaala un amra inaan barino naga reeba cid kale inaan barino maxaa keenaya qofku inaanu ilaahay ku kalsoonaan oo ilaahay baryin ee cid kala baryo maxaa keenay kirishtaanku inay ciise baryaan oy ilaahay u maraan maxaa keenay mushrikiintii quraysh inay laato iyo cizo iyo manaato iyo waxay caabudi jireen iyo malaa'igta iyo jinniga iyo saalixiinta ooliyada inay ilaahay u maraan maxaa keenay qowmu nuux wuddan iyo suwaac iyo yaquuth iyo saac oo ahaa addoommo wan wanaagsan oo ood bani aadama inay ilaahay u maraan maxaa keenay wadaadkan suufiga hadda odhanaya sheekha qabrigiisa inaad booqato ayaad ku helay waxaad rabto macnihiisu hadalkaa u yah ilaahayna kuma kalsooni maxaa keenay arrintaas shaydaanku muxuu isticmaalo adeegsaday suu dadkaa u marin habaabiyo sababta ma taqaanin ha hal shay waayo shaydaankun dadkan wuxuu ku dhakro uu ku sira wuxuu yidhi adinku dembiilayaalaad tihiin ma dhammaystiriin ilaahay addoommo idinka fiicfiican uu leeyahay waa run hadalkaas addoommo owan wanaagsan uu leeyahay nebiyuu leeyahay ilaahay ambiyuu leeyahay malaa'ig buu leeyahay owliyuu ilaahay leeyahay saalixinuu ilaahay leeyahay adinka waa gaabidiin marka intaad ilaahay toos u bari lahaydeen waxaad ku helaydeen waxaad rabtiin inaad owliyadaas baridaan inaad malaa'igta baridaan maxaa yeelay iyagoo ilaahay maqli og yahay ilaahay ayagoo maqli og yahay marka ilaahay u mara iyaga tawasul mar la yidhaahdo quraysh maxay odhan jireen haa ulaahi shufacaauna cinda allah ilahay agti nooga ergeynayaan hadalkan wadaadka suufi uu leeyahay oo carabiga ku hadlaya maa nacbudum ilaa liuqaribuuna ila allah u caabudi mayno oo bari mayno waxaan ka ahayn ilahay inay noo dhoweeyaan ilaahay baan u maraynaa ilaahay bay nooga dhow yihiin markaa saasaan ku helaynaa ilaahay waxaan ka rabno iyaga inaan u marnaan kaga helaynaa kulli waxaasaa shaydaan ku qandiya wax jirana maaha waa been ay iska dhaadhiciyeen xaqiiq ma laha ilaahay baa ku sheegay suuratu yunis suuratu zumar ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون مركو waa shirka arinta waana been iyo aayadda kale zumar ku jirta haddaan usoo laabto wadaadku aayaddan uu adeegsanayo uu leeyahay lahum maa yashaa'una cinda rabbihim waxay tusinaysaa owliyada markii qabriga loo tago la weydiiso wax alaale wix laga rabo in laga helaayo maxaa yeele ilaahay baa yidhi waxay rabaana ilaahay agti ku leeyihin wadaadku aayadda macnaheeda waa taxriifiyey waa waa leexiyey aayaddu maba ka hadlayso qof qabri ku jira iyo wadaad dhintay oo meyida aayaddu waxay ka hadlaysaa dadka ahlu jannaha ee jannada ku dhex jira inay leeyihiin ilaahay agta waxay rabaan culamada tafsiirka imaam ibn jariir dabari muxuu yidhi aayadda yaquulu tacaala dikruhu lahum cinda rabbihim yowma alqiyaama maa tashtahiihi anfusuhum wataladu acyunuhum ilaahayga xuskiisu sarreeya wuxuu leeyahay waxay rabbigood agtooda ku leeyahay maalinta qiyaamada waxay naftooda jeceshahay oo indhahooda ay ku raaxaystaan alimaam alqurtubi muxuu yidhi lahu maa yashaauna cinda rabbihim ay min annaciimi fi ljanna ee wixii barwaaqaha nicmaha ee jannada dhexdeeda ibnu kathiir muxuu yidhi lahu maa yashaana cinda rabbihim yacni fi ljanna mahma talabuu wajaduu yacni macnaheedu waa maxay jannada dhexdeeda wax mar kastay dalbaan waa helayan waxay dalbaan waa helayaan marka aayaddu wadaadka uu adeegsanayo wadaad qabri ku jira ama dhintay inuu cid kale wax siinaayo kama hadlayse ilaahay wuxuu ka hadla dadka jannada galay waxay iyagu rabaan inay helayaan maaha waxay cid kale u rabaan marka qur-aanka kariimka saasay u bedelaan wadaadada iyaga waxaa la yaab leh miyaan ilaahay subxaana wa tacaala oran caza wajal inaan dadka dhintay aanay waxba maqlin innaka laa tusmicu almowta wamaa anta bimusmici man fi lqubuur miyaana nusuusta ku caddayn dadka dhintay inaanay dadka nool maqlayn marka laga reebo laba xaalad meydka marka la duugo markaas waa maqlayaan waa maqlayaan macnaheedu waa ajiibayaan maaha waa maqlayaan xaaladda iyadaa xadiida ku soo arooray laakiin mar walbay maqlayaan aawa daliilka tusina iyo xaaladda labaad nebi sal slam kuwa qabriga lagu qaliibka lagu lagu guray beder ee gaalada abujahal iyo inuu nebigu la hadlay calayhi slat salaam ee cumar markuu arrintaa la yaabay yaa rasuul dad dhintay see ula hadlay ee jiifa noqday wuxuu yihi hadda igama maqli og alaana hadda igama maqli og culama waxay u daliishaday shii sheekh albaani raximahullah markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala maqashiiya hadalka si loogu adaabo qofkii yidhaahda maya xaalad kale ayay dadka dhintay maqlaayaan qofka nool ee arrintaa waa arrin qayb wa waa arrin naga qarsoon waaye waxyi baan u baahanaa aayaad iyo axaadiid arrintaa tilmaamaya loo baahan yahay haddii la waayo waxaan ka hadlaynaa waxaana cilmi u lahayn ilahayna waa xarimay walaa takfu maa laysa laka bihi cilm walaalayaal ugu dambayn arrintaa ah in awliyada la baryayo ee wadaadkan uu dadka uu yeerayo gaaloo dhanna ay ku lunta mushrikiin oo dhan ay ku lumeen waa arrin ka hor imaanaya fahamkii saxaabada nebiga sala allahu caleyh wasalam nebigayaa ka welisan nebigayaa ka sharaf badan nebigayaa ilaahay ducadiis ka aqbal ogya nebigayaa ka darajo sarreeya markuu dhintay nebiga sal slam hal mar ma sugnaanin saxaabadu in nebiga qabrigiisa tageen ay baryeen hal mar ilaahay noobana inay dhahaan hal mar ma sugnaan hal mar waxa la soo aroorinaa aada maqashaan waa been yaan laydin khiyaamin waxaa bukhaari ku sugan roob doon markay u baahdeen saxaabadu roobkii baaba la waayey cumar saxaabada waa kulmiyey radiallahu canhu wuxuu yidhi ilaahow inaa kunaa natawasalu ilayka binabiyika moxamed fatasqiina ilaahow waxaan kugu tawasuli jirnay nebigaaga moxamed sal slam waana waraabi jirtay yacni nebigaagan ayaan kugu tawasuli jirno noo bari ilaahayaan dhihi jirnay wa waa noo waa noo kaa bari jiray ilaahay waana roobi waana roobi jirtay ilaahow waxaan kugu tawasulaynaa bicami nebiyika cami nebigaaga adeerkiisaan kugu tawasulaynaa fasqina nawaraad qum ya cabaas cabaasuu istaag riwaayadda dheeraadka ah ilaahay noo bari markaasuu cabaas nabi sal sl adeerka ilaahay u bari jiray saxaabada markaasa ilahay roobka keeni jiray marka hadduu cumar aaminsanaa nebi sal slam in la baryi karo muxuu u bari waayey cumaraa naga oqo og nebi sal slam xaqiise walaalayaal marka arrintan iyada waa shirki cad waa gaalnimo cad shaydaan uu qurxiya wax allaale wuxuu lumiyey aan ka digtoonaano ilaahay wuxuu yihi wamaa yuminu akharuhum billahi ilaa hum mushrikuun ilaahay subxaana watacaala hana xifdiyo ilaahay subxaana watacaala faqi wanaagsan allah nagu arsaaqo ilaahay subxana watacaala dadkeena ha soo hanuuniyo in badan waa qalbi wanaagsan yihin laakiin jahli baa looga yimid waana wixii ku dhacay gaaloo dhan walaakin akharahum laa yaclamuun walaakin akharahum yajha ilahay walaakinahum laa yashcuruun inta badan dadka jahli ku sugan yihin ilahay hana xifdiyo khaatima allah noo subiyo wallahu aclam wasala allah wasalam wabaarik cala nabiyina maxamed waalihi wasaxbi ajmaciin